madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahire ciida ayaa shir gudoomiyey kulanka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka galmudug ka qabsamay aqalka madaxtooyada galmudug shirka ayaa waxaa warbixin dhanka waxqabadka ah looga dhageystay wasaaradaha kale ah wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga wasaaradda caafimaadka wasaaradda beeraha iyo waraabka wasaaradda kalluumeysiga iyo sidoo kale wasaaradda maaliyadda dhanka kalena golaha wasiirada ayaa ka doodayba isla markaana ansixiiba miisaaniyadda sanadeedka dowlad goboleedka galmudug oo gaaraya afartan iyo sagaal milyan toddoba boqoloo kun iyo shan iyo toban dolar wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad goboleedka galmudug cali seko ayaa ka warbixiyey shirka golaha wasiirada iyo waxyaabihii looga hadlaya runtii waxaa noo qabsoomay shirkii golaha wasiirada galmudug oo shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug cali daahir ciid runtii shirka waxaa looga dooday miisaaniyaddii sanadka labada kun iyo lix iyo labaatanka oo runtii uu soo gudbiyey wasiirka maaliyadda wasiir farxaan runtii wasiirku markuu sharaxay oo su-aalo badan laga weydiiyey kadib miisaaniyaddii ay sanadkan ku korortay boqolkiiba afar iyo toban waa la ansixiyey waxaana codeeyey lix iyo toban wasaaradood afar iyo toban wasaaradood ogol ku codeysay wasaaradna ka aamustay wasaaradna ay diiday saas ayuu ansax ku noqday ku noqotay miisaaniyaddii sanadka labada kun lix iyo labaatanka waxaa runtii wasiirka aada loogu ammaanay golaha wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeenka intaba inay dowladda galmudug noqotay dowladdii ugu horreysay dowladaha dowladda federaalka xubnaha ka ah ee ansixisa miisaaniyadda lix iyo labaatanka sanadka lix iyo labaatanka sidaas daraaddeed miisaaniyaddaasi saasay ku ansaxday miisaaniyaddii horena waxay ka korortay sida wasiirkuna uu sharaxay boqolkiiba afar iyo toban waxaa kaloo runtii warbixin dheer oo ku saabsan mashaariicda wadooyinka galmudug ka socda iyo kuwa brocesska kusoo jiraba laga dhageystay wasaaradda howlaha guud oo runtii iyaduna si fiican u sharaxday mashaariicda socota wadadan weyn ee dhex maraysa dhulsamareeb caasimada galmudug oo runtii maraysa meel fiican maraysa iyo wadooyin kale ee tii hadda la saxiixay ee maaragtay ka bilaabanaysay dhulsamareeb ilaa qaridhi gaaraysay wadooyin kale oo runtii iyaguna ilaa afar boqol iyo afartan kilomitir ah waxaa sidoo kale oo warbixinta ku jirtay wadada guruceel ka imaanaysa oo dhulsamareeb soo gelaysa oo aada iyo aada ayadana loogu bogaadiyey shacabka galmudug dowladda galmudug oo iska kaashaday iyadu mashruuc maaha dowladda galmudug iyo shacabkeeda ayaa isku tashi ku dhisaya shirka ayaa la filayaa inuu wax badan ka bedelaba howlo sanadeedka ee wasaaradaha galmudug